dadkan oo ay tiradoodu ahayd afar iyo labaatan ruux ayaa waxaa u suura gashay inay kasoo badbaadaan gacanta kooxaha loo yaqaano magafayaasha ee dhibaateeya dadka tahriibayaasha ah kuwaasoo laheystayaal ku ahaa dalka tuunis laheystayaasha ayaa waxaa ku jiray ilmo yar oo dhalan wax ka yar kow iyo toban bilood waxaana in muddo ah ay la kulmayeen xadgudubyo iyo dhibaatooyin kala duwan oo aan kala joogsi lahayn oo kaga imaanaya kooxaha burcadda ah ee tahriibayaasha waddada u gala haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada dib ugu soo laabtay dalka ayaa ka warbixiyey dhibaatadii ay kula soo kulmeen dalka tuunis oo in muddo ah gacanta ugu jireen waxaa loogu yeero magafaha magacaygu waa maxamuud cabdixaaj farax waxaan reer argeysanay oakunysadelaatankibaan wadanka tegey ka taaribey dee camalla-aan iyo waxaatay duruufun baa naga gaxaysan waddankaygii adugu magafaan marnay oo kharashaad badan iyo waxaatay waxaankuudi dee adduun dee xaafadii kuma hadhin maanta haddana annagoo farmaran de annagana waxaatay dalkayga hooyo waa ka maari weyno oo soo laaban alxamdulilah rabbilcaalamiin marba haddaan horta maanta dhulkayga hooyo joogno alxamdulilah ilahay baa mahad iskale anugu ilaa muddo shan sanaa baan hadda waddanka ka maqnaa wax allihii waxaan laygu samayn horta ma jirto de waxaan nin raga lagu samayn waanan jidhkaygunbaa lagu soo xadgudbin mooyaane laakiin waxyaalo badan oo tacadiyo kala duwan horta waa laygu sameeyey magafayaasha ayaa ah kuwa dadka tahriibayaasha ah afduubta kadibna ay ka qaadayaan lacago xaddhaaf ah waxaana marar badan dhacday in dadka qaar ay afduubteen ay ku dhintaan tacdiibka daran ay kula kacayaan tahriibayaasha kuwaasoo ay ku jiraan dad badan oo soomaali ah oo ay ugu badan yihiin dhalinyarada culimada ayaa marar badan waxa ay dhalinyarada soomaaliyeed ee ka tahriibaya dalkooda ay ugu baaqeen inay ka joogaan arrintaas oo ay ka shaqaystaan dalkoodayna ka difaacaan dullanada guracan ee ay ku soo qaadeen ciidamada shisheeyaha ah kuwaasoo boob ku haya khayraadka dalka dhanka kalena ay xadgudubyo isugu jira dilal iyo afduubyo u geysanayaan bulshada soomaaliyeed